Dhakhaatiir Professor Dictor Cusmaan Maxamuud Duufle oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalk Soomaaliya iyo xildhibaan Salaad Baakistaan oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa booqasho kormeer ah ku tegay isbitaalka gobolka Shabeellada Dhexe ee magaalada Jowhar. Kormeerka ayaa qayb ka ah dadaalo lagu dhiirigelinayo howlaha caafimaad ee ka socda isbitaalka gobol iyo iyadoo mas'uuliyiinta si gaar ah u eegayeen qaybaha degdega, caruurta, qalliinka iyo adeegyada guud ee isbitaalka. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka gobol ayaa ka warbixiyay howlaha guud ee isbitaalka.
Yeah. Yeah, yeah, yeah, wa- yes, yeah. Aha. Yeah, yeah, yeah, yeah.
pointiga waa heli doonaa dhismaha haddii oo dhamaado Drainage point-ga mar muhiim noo ah Masha Allah.
insha Allah Emerg- emergency room trauma care waaye Yes.
qof kasta markii maska shawaalati lagu xisaabtamaa shaqaalaha ninkan kaana loo xis- loo diraa ninkan solution loo diraa ninkan waxaa loo diraa eh, wundi iyo closure Yeah.
ninkan waxaa loo diraa isbilintiga Yeah.
marka si ayna qof u dayacmin dhammaan qof kasta shaqo ka Meeshii u qabaa kala galaa.
marka qalabkan meeshaan ku diyaarsiyihiin si aan Ma- loo raadinba wax ma- walba meel ma- particular ay leeyihiin Masha Allah.
Een, booqashooyinka hore uu noogu yimid talooyin badan uuna siiyey yacni oo ku saabsan yacni qaabka yacni bukaanada la- aan ula dhiilgarayhayno jaalanjiyadana qabsado maadaama uu khabiir yacni dhanka caafimaadka yahay caqabado badan oo la soo kulayay annagana yacni khibrad badan aan ka helnay talooyinka uuna siiyeyna waa ku aflaxnay Ee, ballanqaadkiisii hore oo ahay inuu booqashada noo badihaayo oonu soo laalaabanayona waa waa sida uu nooga ballan qaaday waa sameeyey waa oofiyey professor waa aada umahadsan tahay agaasimaha guud ee isbitaalka gobol ee magaalada jowhar dictorayso ramlo cabdiraxmaan cilmi ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee isbitaalka booqashadiisa waxay nagu soo kordhisay wax badan oo isugu jiro talooyin iyo maxaa ku idhaahdaaye ballanqaad intaba talooyinka uu siiyey dhakhaatiirta sida hore u sheegeen bay ku faa'iideen keesas waxaa jiray maaragtay diagnoskooda ama xalkooda xoogaa ee ku muransanaayeen dhakhaatiirta for his experience dhakhtarka sanatarka brofesorka asagoo aqoontiisa iyo cilmigiisa kaashanayo wuxuu ka caawiyey dhakhaatiirta dhammaanteen naga caawiyey in si fudud maaragtay keisaskii loo diagnose gareeyo talooyinna uu siiyey dhakhaatiirta waxaa intaas dheer in uu ballanqaad noo sameeyey ballanqaadkaasoo ah maadaama isbitaalka free of charge uu yahay oo maaragtay bukaanada wax lacaga aan laga qaadin cajment populationka soo booqda isbitaalkana uu gaarayo number kor u dhaafayo lix boqol oo kun oo maaragtay ii sheeg dad ah ka kala imaanayo dhammaan middle shabeelle iyo tuulooyin ku hareereysan iyo gobollada dariska nala ah saa haddaa kuu sheegna professor kiisaska qaar waxay noogu yimaadaan hiiraan ayagoo kuwa qaarna meelo ka fog afkooyi maaragtay ii sheeg ay ka yimaadaan waxay ku cadaynaysaa xaruntan inay xarun qadiimiya oo maaragtay isha ku caanbaxday badbaadinta nafta maaragtay isha communitiga iyo maaragtay hirshabeelle state dadka ku nool iyo agagaarkeeda ugu dambeyntii doctor cusmaan maxamuud duufle iyo xildhibaan salaad bakistaan ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa in maaragtay maanta uu maaragtay ilaa canugii maaragtay saaka la keenay ilaa ninkii maxaan ku yidhahdaa muddada jiifay intaas inuu soo booqday dhakhaatiirtan uu aada ugu mahad celiyey kuna uu farxay annagana aan ku faraxnay maanta isbitaalkan waxaan ku aragnay maamul u laxawanayo ku dadaalayo yahay waa muuqanaya isbitaalka isbitaalkan oo duqa hadda inta dhismo ka socoto dhismooyin badan ka socdo waxaase ku faraxsanahay weliba maalinaba tira madaxweynaha yacni eh, maamul goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta kaleba aan- aan soo wada booqanay isbitaalka weyn oo laga dhisaayo isbitaalka dhexdiisa oo ah yacni regional eh, hospital referal ah